markana dhegaystayaal ku soo dhowaada ciyaarihii iyo maxamuud mascade
kulanti wacan u wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka sbain habeenkii xalay ahaa laba kulan ayaa la ciyaaray waxaana kulanka hore uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee valencia iyo malaga waxaana ciyaartaasi ay sagaashankii daqiiqo kusoo gabagabowday shan gool iyo waxba ciyaaryahanka u dhashay waddanka talyaaniga ee simeone zaza ayaa shantaasi gool saddex ka mida u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee valencia magaalada barcelona garoonka weyne camnou stadiumna waxaa ku kulmay kooxaha kubadda cagta ee barcelona iyo ibar ciyaartaasi waxa ay barcelona ciyaaraysaa kadib markii uu toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhaawacmay ciyaaryahan cusmaan dembele oo ay dhowaana ka soo iibsatay kooxda kubadda cagta ee brushia dortmund intaanay ciyaartu bilaabanin ka hor taageerayaasha iyo weliba ciyaartooyda ayaa xusuustay amaba taageero u muujinayay weeraryahanka dhaawacu ka soo gaaray waxaana ciyaartooydu ay soo xirteen funaanad ay ku taageerayaan ciyaaryahankii ka dhaawacmay oo magaciisa xabadka lagaga qoray haase ahaatee ciyaartu markii ay bilaabatay kooxda kubadda cagta ee barcelona waxa ay la timid dardar ay ku doonaysay inay gebi ahaanba saddexda dhibcood jeebka ugu shubato ciyaaryahan leonel messi ayaa rigoore ay kooxdu heshay saxiixay waxaana goolka labaad ee kooxda u dhaliyey ciyaaryahan bolino oo kulankiisii labaad uu kooxda u ciyaaro goolkii labaad dhaliyey qaybtii dambe ciyaarta markii laysugu soo noqday kooxda kubadda cagta barcelona afar gool oo kale ayay dhalisay goolashaasi saddex ka midana waxaa saxiixay ciyaaryahan leonel messi halka goolka kale uu dhaliyey ciyaaryahan denis suarez isugeyn lixdaasi gool ay ku badisay kooxda kubadda cagta ee barcelona afar ka mida goolasheeda waxaa dhaliyey ciyaaryahan leonel messi maantana kulamo adag oo ay ciyaarayaan kooxaha horyaalka dalka sbain ayaa waxaa ka mid a atletico bilbao waxay gurigeeda kula ciyaaraysaa kooxda kubadda cagta ee atletico madrid laganesna waxa u imaanaysa kooxda hirona deportivo la carunia waxay soo dhoweynaysaa alaves halka kooxda kubadda cagta real madridna garoonkeeda benabuyo magaalada madrid ay kula kulmayso kooxda kubadda cagta ee real batesavia waxa ay iska hor imaanayaan kooxda las balmas tanna horyaalka waddanka talyaaniga talyaanigana hal kulan oo keliya ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxaha kubadda cagta ee bolonia iyo inter milan ayaana iska hor yimid qaybtii hore ciyaarta waxaa kooxda kubadda cagta ee inter milan lagu maray iyadoo laga koreeyo hal iyo eber waxaana goolkaasi lahaa ciyaaryahan simeoni fardi hase ahaatee qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo laabtay ciyaaryahan maro icardi ayaa goolka bareejada u saxiixay kooxda kubadda cagta ee inter milan sidaasina labada kooxood hal iyo hal bareej ah ayay ku kala tageen dalka ingiriiska waxaa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa koobka la yidhaahdo e f l kaabka waxaana iskaga hor yimid kooxa kala gedisan oo herar kala duwan oo dalkaasi ah ka ciyaara ciyaaraha kubadda cagta kooxda kubadda cagta f c barmouth iyo brighton oven halbion oo ka wada tirsan horyaalka dalka ingiriiska iyo hal iyo eber waxaa ku badisay kooxda kubadda cagta f c barmouth aston villa iyo melisborow oo iyaguna ciyaaraha heerka labaad ee dalka ingiriiska ah waxaa laba iyo eber ku badisay kooxda melisborow hase ahaatee kulan adag oo dabcan ka mid ahaa kii ugu adkaa kulamadii habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ayaa waxaa iskaga hor yimid kooxaha dalka ingiriiska kuwooda ugu magaca roon leicester city iyo liverpool ayayna labadaasi kooxood ahaayeen waxaa lagu ciyaarayay guriga kooxda kubadda cagta ee leicester city waxaana liverpool lagaga badiyey laba gool iyo waxba ciyaaryahan kutino ee qaybtii hore ee ciyaarta ciyaaray islamarkaasina qaybtii dambe markii laisugu soo noqday uu macalinku bedel ku sameeyey ayaa waxaa macalinka markii la weydiiyey ciyaarta kadib sababta uu bedelay kutino waxa uu ku difaacay in ciyaaryahankan qorshuhu ahaa inuu ciyaaro qaybtii hore ee ciyaarta oo keliya waxauna arrintaasi ku sababeeyey ciyaaryahanka oo weli aan si wanaagsan usoo bogsoonin islamarkaasina aanu doonaynin inuu dhaawac kale ka soo gaaro maadaama uu yahay ciyaaryahan uu ku xisaabtamayo ciyaareedkan in uu meel wanaagsan kooxda gaarsiiyo sidaa darteedna aanu khatar gelin karin in uu kulamo aanu diyaar u ahayn caafimaad ahaan wakhti fara badan la ciyaarsiiyo dhegeystayaal xubintii ciyaaruhuna halkaa inoo joogto tan iyo kulan dambe waa mascadooyadila sida nabad
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascado inoo la socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha waxaad ka dhegeysanaysaana waa v o a